إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد ايها المسلمون ان المشكله تلقات من مشاكل اجتماعيه المستعصيه وقد تكاثر أخيرا المتعاطون لتلك السنة الملعونة حتى أصبحت آفة اجتماعية إنها مأساة اقتصادية تعرضل التقدم الاقتصادي وتعطل كثيرا من الأيدي العاملة عن العمل والقاصد فالقاصد تكلف الأمة أن تصرف المبالغ الكثيرة لاستيرادها من أسواقها الأصلية خارج البلاد والذين يتعاطون عليهم أن يدفعوا مبالغ الباهظة تقدر المئات الشرينات التي تذهب في طريق الإسراف المجنون أيها المسلمون وحان شعلا يستيق شمعها إلى انكها اللقاط oo maanta aafada ugu weyn ee mujtamacan maanta halkan ku dhaqan haysata u ah cudurka ugu weyn ee cudurada ka midka ah khatarta ah waxaa ka mid a qaadka walaalayaal qaadku dhibaato weyn oo aan yarayn ayuu ku hayaa ummadda muslimiinta ee gobolkan ku nool iyo qayrkoodba waxaan marka hore isku dayi doonaa inaan bal ka hadlo qaadku xukunkiisu wuxuu yahay si hadhow aan uga gudbo dhibaatooyinka uu nagu hayo ee khatarta ah ee ummadda muslimiinta u baahan in aada iyo aada loogaga digo xukunkiisu culummada ayaynu weydiinayna aayadaha qur-aanka iyo axaadiista waxa ay kala soo dhexbaxeen ayaynu akriyi doonaa walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay wayuxilu lahum alayibaat wayuxarimu calayhim alkhaba'is isaga oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wadiifadiisa ama shaqada uu nabi maxamed walo isagoo inoo sheegaya ilaahay waxa uu leeyahay waxa uu u xalaalaynayaa dayibaadka waxyaabaha wanaagsan wuxuu ka xaaraam yeelayaa alkhabaa'is waxyaabaha xunxun aayadani waxay kulansanaysaa taxriimi kulla khubs shay kasta oo xaaraam khubs ah oo khabiis ah inuu xaaraam yahay sidaa awgeed aayadan qur-aanka ah waxaa ilaahay isbarbar dhigay dayibaadkii iyo khabaa'iskii waxyaabihiiba wanaagsanaa iyo khabaa'iskii sidaasoo kale aayaddan cumuumteedu amba caam ahaanteedu waxay koobsanaysaa shay kasta oo khabiis ahi inuu yahay xaaraam marka walaalayaal waxa aynu dib u eegaynaa marka qaadka inuu kamid yahay kuwa wanaagsan iyo inuu kamid yahay khabiiska ama khabaaista waxaan shaahid uga dhigaynaa innaga oon shaahidda u daliisha yeelin cid kalena aan weydiinaynin waxaynu uga dhigaynaa shaahidyo markhaati kuwa cuna laftooda kuwa cuna laftooda ee mufisiinta ee aada iyo aad waxa weeye dhibaatadu ay u haysato dhammaantood waxay caddeeyeen ilaa mukaabir mooyaane mid isagu mukaabir ah mooyaane inuu yahay shay xun oo khabiis ah weliba waxaad weydiisaa marka uu qaylayo ee qaadka uu sidaha weydiine marka uu soo kaco weydii ee qaadka uu aadka uga soo dhargo wuxuu ka odhanayaa geed xunoo khabiisaan soo qoray oo dhibaata iga haysata marka shaahidkaas ay caddeeyeen kuwa iyagu qaadka cunaya waxay aayadda ay hoos gelinaysaa inuu qaadku ka mid yahay min alkhabaa'is shayga xunxun ee aadka u liita sida oo kale walaalayaal aynu issoo marba dhigno bal shay wanaagsan oo ilaahay xalaaleeyey iyo qaadka aynu ku bandhigno muqaarano aynu ku samayno bal waxaynu soo qaadanaynaa waxyaabaha xalaasha ah ee ilaahay inoo xalaaleeyey ee cuntada wanaagsan ee dayibka ah ee allah subxaana watacaala inoo xalaaleeyey ayaynu soo qaadanaynaa dhammaan waxaynu arkaynaa walaalayaal in ay dhammaantood laga helayaan naf iyo wanaag usoo noqonaya jirka iyo nafta iyo waxa weeye ummadaba usoo noqonaya ayaynu ka helaynaa qaadka ayaynu soo qaadanaynaa innaga oo dabar dhigaynaa bal waxyaabaha wanaagsan waxaynu arkaynaa inuu qaadku dhibaato uu ku leeyahay nafta iyo maalka iyo dhaqaalaha waddanka iyo xaaladda sawjiyada ee xaasnimada dadka ay waxa weye ummadda qoyskii xataa dhibaato ku haya halkaa waxaynu ka arkaynaa in horta shayga wanaagsan ilaahay xalaaleeyey iyo qaabku uu kala fog yahay oo aada iyo aada usaasi u kala fog yahay farqi weynna uu udhaxeeyo haddaynu walaalayaal dhinac kale ka eegno oo aynu jiha saddex labaad ka eegno ilaahay wuxuu xaraantinimeeyey oo rasuulku xaraantinimeeyey ashyaa qaadka ka dhibaato yar oo dhibaatadoodu ay aada uga yar tahay qaadka waxaa ka mid ah samanulkalb in la iibiyo ayga sida ku sugan bukhaariga iyo muslimka min xadiisi ibni mascuud waxaa xalaal laga dhigay samanulkalbiga sidaas oo kale xaaraan wuxuu ilaahay ka dhigay rasuulkiisuba in lagu iibiyo shaar waxa weeye nool in hilib lagu iibiyo ayaa diintu ay diiday oo tiri waa xaaraan waa min alkhabaa'is bay ka dhigtay sidaas oo kale diintu waxay diiday oo xaaraan laga dhigay adadafka dadku waxa weeye in qofku si u siyaadiyo oo siyaado qof aan doonay inuu wax iibiyaa inuu u siyaadiyo qof kale oo uu yidhaaha intaa iga sii ma doonayo ee kanbuu ku siyaadinaya taas ayay diintu xaaraantinimaysay haddaynu eegno waxyaabaha diintu xaaraantinimaysay ayga oo la iibiyo iyo hilib oo lagu iibiyo laxnool iyo laftiga kale aynu sheegaynay waxaa arkaysaa inay waxyaabaha la xaaraantinimeeyey uu qaadku ka dhibaato weyn yahay oo dhibaatadiisu ay aada weyn tahay shay kasta oo markuu dhibaatadiisu ay sii badatana waxaa sii bata khubsigiisa khubsigiisu haduu sii batana wuxuu ku noqonayaa xaaraam sida ku sugan fi saxeexayn bukhaari iyo muslim sida ku sugan waxay weydiisay oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu yihi waylu lcarab carab ayuu yihi hoog baa ku dhacay amba ku dhici doona way yaabtay waxa weye gabdho kamida gabdhihii amba xaafaskii nebi maxamed ayaa waxay tiri anuhliku wafina saalix maalin halaagaya iyada oo ay nagu jiraan dad wanaagsan oo saalixiin qaala nacam idaa kasla lkhabr ha waa laydin halaagayaa hadduu bafo khadafku shay kasta oo shayga uu ka khadafku ka xun yahay oo uu ka aada uga xun yahayna uu ka sii xaraantinimoobaya walaalayaa halkaana waxaynu ku arkaynaa in waxyaabaha la xaaraantinimeeyey iyo qaadka haddii laysbarbar dhigo uu qaadku kaba daran yahayba nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiis saxeexa oo ay warinayaan sideed saxaabi waxa uu leeyahay laa darana walaa diraar macnihiisu waxa weeye ha idinkuna nafsihiina hadhigina dadka kalena hadhigina waxaa haddaba ay halkaa ka arkayna inuu qaadku nafteedna uu dhibayo dadka kalena uu dhibayo halkaana xadiidkaasi waxaa arkaysaa inuu noo cadeeyey qaadka dhibaatada uu leeyahay walaalayaal sidaasoo kale imaamu axmed waxa uu warinaya fii musnadi abu daud iyo bayhaqi iyo wakayruhuma can umu salama radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam nahaa can kulli muskar wuxuu reebay nebi maxamed wax kasta oo maskaxda doorinaya deeqaadkana waa garanaysaa oo dooriye ayuu leeyahay oo qofkii cunay baa garanaya ciddii baadhay baa garanaysa inuu qaadku uu ku jiro wax dooriyaa sidaasoo kale ayaa mu'tamaru carabi shir carabku ay qabteen oy kaga hadlayeen shu-uunu mukhaadaraat umuuraha mukhaadaraadka ay kaga hadlayeen kun sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdankii waxa ay ku soo gooyeen inuu qaasku ka mid yahay waxyaabaha mukhaadaraadka ah sidaasoo kale mu'tamarkii islaamiga shirkii islaamka ee limukaafacati muskiraat walmukhadaraat ee lagu qabtay madiina sanadku markuu ahaa kun iyo afartii boqole hijiriyada waxa ay go-aaniyeen oo ay go-aan ku gaareen inuu qaasku yahay min almukhadaraat inuu yahay ayay go-aan ku gaareen oo ay soo saareen walaalayaal taa waxaa u shaahid ah oo markhaati u ah ka cunaya laftiisa marka hadaad aragto qof baa wuxuu fadhiisanayaa qaab u fadhiisanaya labada duhurnimo ilaa habeenkii tobankuu fadhiyaya bal adigoo bilaaqaad ah bal meel iska fadhiiso laba saacadood fadhihi kari maysid imaa waa seexani imaa waa daariyo waa iskaga kici waxaan ku fadhiisiye meesha ee aan laba tobanka saacadood u fadhidaa muxuu yahay boqorkood bariis con oo toban saacadood bariis con oo raamso inaad ku fadhido laba saacadood waxa markaa ka cad waxa ku ilowsiinaya dhibaatada inaad meesha ay ku jirto halkaa waxaynu ka qaadanayna walaalayaa qof kasta oo caqli leh qof kasta oo fikiraya qof kasta oo waddankan u dhaxaya inuu qaadku yahay xaaraam oo aan uquutu awliye ahayn ee uquutu shaydaan yahay ayaynu markaa ka qaadanaa walaalayaa marka waxaa loo baahan yaha walaalayaa dadka muslimiinta ah in aynu uga digno oo dadka muslimiinta ah in aynu ku qaadno waxa weeye maanta waxaynu in badan laga hadlaa idaacadaha waxa weye gudniinka fircooniga ah nacam waa dhibaato laakiin waa dhibaato waxa weye qaasa qof ku ah dhibaatada mutacadiga ah ee dadkii oo dhan aan cid badbaynin waxaa loo baahan yahay in aada uga hadallo astaqfirullah watubu ileyh الحمد لله وكفى وصلاة والسلام على نبينا أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إلهي وحليها سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين سلا صوكنا إلهي وحليها سبحانه وتعالى ولا تبدل تبديلا إن المبدلين كانوا إخوان الشياطين ولا ليال israaf haddii la eego haddii la eego wax kasta qaaska ayay ku jirtaa aayadaha qur-aankiina waxay faa'iideynayaan inuu qaasku xaaraan maqadaca uu yahay loona baahan yahay dadka muslimiinta ah in waxa weeye ay dadka uga digaan culmo fara badan baa fityootay oo arrintan ka hadashay kuwo iyaga dhibaatada ay ku dhacday sida innaga oo kale oo yamaniyo ah reer yaman buu inaga dhibaatada nagu hayo iyagana uu ku haya culamaa ulyaman oo dhan baa xaaraamiysay oo xaaraam ka dhigtay waxaa ka mid a culummada ka dhigtay xaaraamta axmed binu xajar alhaytami fii kitaabihi taxdiiru qaas taxdiir taxdiiru siqaas min akli qaas kitaabka uu ka alifay qaaska iyo dhibaatooyinka uu leeyahay ayuu xaalaadnimada ku sheegay sidaas oo kale waxaa ka mid ah sheekh maxamed imaam oo ka mid a mashaayikhda waaweyn ee yemanka waxay ka soo qaadeen qaasku inuu xaaraam yahay sheekh ibnu baas raxmatullaahi calayh oo ka mid a min mashaayikhkan waxa weeye ajilaa ee casriga soo maray caalamka isaguna wuxuu ka dhigay xaaraam sheekh maxamed bin ibraahim aala sheekh culummada waaweyn ka mid ah isna wuxuu ka dhigay xaaraam culummadu markaysay ka dhigayaan xaaraam maxay ka faa'iidayaan ummadda muslimiinta ah ee walaalahooda ayay u naxayaan sidaa awgeed markay diinta ay eegeen ayay u caddeeyeen diinta si ay ilahay u weydiin aakhiro ayay u caddeeyeen culumo fara badan oo caalamka muslimiinta ka mid ah ayaa qaarkan waxay ka dhigeen shay xaaraam ah oo khabiis ah idinkuna waxa weeye haddaad dib u fiirsataan oo caqliga aad dib u egtaan oo aydaan eegin qaaskaa cunaysaan oo in istifaacin waxaa ogaan doontaa inuu qaasku sida ay culamadu sheegeen uu yahay walaalayaal qaasku dhibaatooyin fara badan buu ku hayaa ummadda muslimiinta ah wuxuu ku hayaa ko xagga dhaqaalaha uu ka soo weeraray innaga maanta dhaqaalaha qaarka ku baxa idinkaaba garanaya oo ma sheeg sheegayno qof walbaaba u og yahay dhaqaalaha maalintii yaqa laga qaado ee la geeyo meel kale idinkuba waa ogtihin xagga dhaqaalaha uu naga soo weeraray wuxuu kaloo naga weeraray waxa weeye xaggigi xaggii waktiga waktigeenina wuu qaatay wuxuu kaloo wax qadbanay naga soo weeraray xaggii intaajka wax soo saarkii boodoo tuulooyinka taga bal soo booda tuulooyinka tuulada waxaa arkaysaa ninku wuxuu soo qaadanayaa qaar saacaddu markay tahay toddobada uu qaylaya sagaalkii habeen lagu ka kacaya beertii waxaa qodaya nin ay u bixiyeen aboo oo dabeetana ay lacag siiyeen kaasaa ka shaqaysanaya isna wuu u qaylaya halkaa ku fadhiya intaajkii iyo wax soo saarkiina dhibaatadaasuu ku haya sidaas oo kale faqri buu fidiye faqri faqri aynaan maanta haynin oo ilaahay naga ilaaliyey ayuu fidiyey faqrigii aada iyo aada u fara badan ayuu qaasku fidiyey wuxuu kaloo qaasku fidiyey laaluushka booroo maxkamadaha taga booroo meelaha taga wax lagu xukumo ka waxa weeye kuu qaadayo xaashidu qaad laga qaasa bukuleey haddaa ku tiraa qaad ma hayo weligii ku dhameen wax kuulaasinayaa marka risubadii xaaraanta ahayd ee diintu ay xaaraanta ka dhigtay ayuu qaadku u sabab yahay inuu waxa weeye ay fido sidaas oo kale sariqadii tuugnimadii ayuu qaasku fidiyey oo waxaa wax dhacaya ee wax tooganaya ee baabuurta wax ku dhacaya wax kale uma ordayaan qaad umay doonayaan ila hadday qaad qaad markay waayaan ayay dadka dhacayaan oo ay baabuurta taminayaan oo dadka ay dilayaan waa qaad baa soobay tuugnimada maanta ku badatay waddankeena qish khiyaano iyo been ayuu qaadku soobay boqolaal baa jira maxkamadaha hortooda taagtaagan oo odhanaya waan ku dharanaya adiga qaadku iyo qaad manaadiis qaada isi markaa u qaabana been buu ku sheegaya maxaa u soobay qaadkaa u soobay waxa haddaba sidaas oo kale xuquuq fara badan oo ummadda muslimiintii ay lahayd ayuu dayacay taasi waa adraartii caamka ahayd ee qaadku lahaa adraar khaasaa jirta oo dadka muslimiinta ku keenay qaadku wuxuu dadka muslimiinta ku keenay inay salaadihii ka tagaan qofku waa qaylayaa dabeeta taksiintii iyo iyo waxa weeye salaadii baa iska hor imanaya shaydaanku wuxuu oanaya haddaw tuko waktigaas ku tagiyo ama dadka qaarkoodba maba tukanayaanba liajli see u qaylaan qaadkaasa lawsiinaya salaadiina waxa weeye xaggaa diintana qaadkii wuu naga soo maray oo xagga diintana way idinka arkaya sidaas oo kale qaadka walaalayaa wuxuu sababay usro fara badan qoysas fara badan ayuu dayacay awlaad fara badan ayuu dayacay oo aabuhu uu qaylaya uu qaad iyo waxa weeye sigaar uu cabayo oo dabeetna uba iloola awlaaddiisii meeshay ku dambaysay qaad buu raadinaya marna waa qaylaya marna waxa weye uu raadinaya awlaaddii waa iloola qoysaskeeni ayuu hataa qaadkii dhibaato uu ku haya ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara ilaahayna wuxuu leeyahay war ehelkiina iyo dadkiinaba naar uga baqa taas aayadda qur-aanka ah ayuu qaadkiina loo siiyey rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu alayh wuxuu leeyahay kullukum mas-uulu can raciyati mid kastaa mas-uul buu ka yahay raciyadiisa kaas xadiiskaa isaga ahna dad fara badan oo qaylaya qaadkaa loo siiyey marka walaalayaa haddaan kusoo gebageleeyo oo aan dib u eegno bal xagga jirka jirkeena kuwa qayla dhibaatada ay ku hayso uu qaadku ku hayo haddaynu dib u eegno wuxuu qaadku sababayaa dacfu jinsi raganimada u meel kaga dhacaya adiga oo nin ah ayaa qaadka haddaad cunto waxaa kugu dhacaya dacfuljinsi markaa in gabadha lagaa fura xaq baad u leedahay ilay qaadkaa u soobay inuu dad fara badan oo waxa weeye muslimiin ah oo intay qaylaan dacfuljinsi uu ku dhacay sidaas oo kale walaalaya waxaa qaadku sababaa oo bini aadamka uu u sababaa ama teedka oo ka xirma waa qaylaya waa qaylaya dabeetna ama teedkaas ka xirmaya hadowna waxaa ku dhacaya calool istaag marka calooshu istaagtana waxaa ku dhacaya haddana inuu waxa weeye shaki iyo waswaas inuu qof kastoo agmaraba uu ilaa kaas anigi doonay kaas barna anigteeda dabeedna waswaas iyo shirki baa ku dhacaya ilaa caloosaa istaagtay qaadkaa istaagtiyey dabadeetna waxaa haddana ku dhacay waswaas baa ku dhacay oo waa kaa waswaasay haddoona waxay keensanaysaa inuu waashaba oo inta qofee maanta uu naga waaray inta qofee suuqa waaray ba u fiirsada mid kastoo waalanba qaad buu sitaa mid aan waalaba arki maysid aan qaad sidan qaadka waxyaabaha ugu badan ee dadka muslimiinta qaadka ayaa waalida ugu wacan marka waalidana wuu soobaa qaadku walaalayaa qaadku wuxuu kaloo sababaa inuu qofku haydsan kari waayo kaadida oo uu sunida ku jeer ku ordo oo welibu ay ka socotaa ayuu sababaa sidaas oo kale walaalayaal qaadku dhibaatooyinkaas oo dhan ayuu ku keenaa xagga ilkaha haddaynu eegno qofka qaadka cunaa ilkihiisa suus iyo waxa weeye dhibaatooyin fara badan iyo kakas fara badan baa kaga dhaca qaadkaana u sababa walaalayaa marka caqligiime bal waxayna dhibaya ee ilkehayna dhibaya ee naftayna dhibaya ayayna haddana waxa weeye daba ordaynaa ummadda muslimiinta waa inaynu in badan uga dignaa walaalayaa ehelka ayuu dayacaa qaadku ninku qaadun buu raadinayaa ehelkiisii ma raadinayo rasuulku salawaatu llahi wasala wuxuu yihi kafaa bilismi kafaa bilmari bilismi an yudayica man yaquul waxaa qofka dembi ugu filan inuu qofkii uu mashruuc ka ahaa inuu dayaco walaalayaal qaadka oo laga hadlaa run ahaantii way dheeraanaysaa waxaan walaalayaal leenahay ummadda muslimiinta ah dawladda kow iyo cidda kale ee mas-uul haysaba war qaadkaasi waddankeenu waa dhibay oo dhaqaalaheeni waa dhibay inaynu iska doorino oo muslimiinta oo dhan meel kastaba aynu kaga hadalno ayaa loo baahaya walaalayaal waxaa kale oo jira oo dhibaatooyinka shacabka ku haya sigaada insha allahu tacaala khudbado kale ayaynu kaga hayan doonaa ilaahay subxaanahu watacaala qaadka hanaga dabargooyo ilaahay qaadka ha dabargooyo oo dadka muslimiintaana ha fahamsiiyo inuu qaadku dhibaato leeyahay rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar allahuma ya muqaliba alquluubi ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك والحمد لله رب العالمين